إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee idaacadda alfurqaan dagaallo qaraar oo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ciidamada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay siyaasaddii uu cumar ku casili jiray wulaadda iyo habdoorashooyinka maanta diyaarad ay saarnaayeen shaqaale ka tirsan hay-adda w f b ayaa ku burburtay gudaha waddanka itoobiya jabhadda t b l f ayaa qabsatay dhul hor leh oo ay kala wareegtay amxaarada iyo ciidamada itoobiya mid ka mid a dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka hadlay musuq maasuqa ku wareegsan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha garsoorka waddanka tuunis ayaa u yeeray qaar ka mid ah axsaabta waddankaasi xilli madaxweynaha dalkaasi u casilay xukuumadda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo qaraar oo lagu jebiyey askarta dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay gobolka hiiraan wararka inaga soo gaaraya duleedka magaalada buloburti ayaa sheegaya in halkaa ay ku dagaalameen ciidamada shabaabul mujaahidiin iyo askarta soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban dhimashada si guud waa shan askari dhaawucuna waa labaatan kale toddoba ka mid a askartaasina waa kuwo garaab ah oo lagu daweynayo magaalada buloburti saddex ka mid a shanta askari ee dagaalka ku dhintay waxaa lagu kala magacaabaa muumin cabdijiis oo ahaa sarkaal nuur ciise oo isna askari ahaa iyo faangiyo oo ahaa askari dhaawaca labaatanka ruux waxaa ku jira afar sarkaal oo kala ah cali daamey xuseen waasuga xeel leh siyaad axmed maxamed indhooy iyo geesa weyne goobaha lagu dagaalamay waxaa lagu gubay gaari cabdibile ah waxaana askartii saarnayd gaarigaasi ay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawaca ciidamada shabaab mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise waxaa habeennimadii xalay weeraro kala duwan oo ay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye iyo kuwa ciidamada soomaalida ee ku wehliyey difaacyadooda muqdisho ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar xoogan oo foolka fool ah ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalk u taalay biidega xaafadda suuqa xoolaha mujaahidiinta ayaa rasaas huwiyey ciidankii ku sugnaa isbaarada iyagoo isaga firxaday goobta isbaarada kana cararay kabahooda waxaana halkaa lagu gaarsiiyey khasaare ciidamada dowladda federaalka ciidanka mujaahidiinta al-shabaab kuwooda ka howlgal shabeellaha hoose ayaa habeennimadii xalay dagaal culus ku qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho waxaa xaafada ku dhowdhow arbacow laga maqlayay rasaasta mujaahidiinta oo dhowr jiha kala dul istaagay dhufaysyada ciidamada shisheeye waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada shisheeye ee halkaa xooga ku jooga wilaayada islaamiga ah jubbooyinka jabhadaha ka howlgala ee ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro saf ballaaran ah ku mariyey ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka jubbaland shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal xoogan ku qaaday saldhigga ay ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga dalka ka samaysteen deegaanka hosingow rasaasta ay ridayeen mujaahidiinta ayaa ku hoobatay difaacyada kenyaatiga iyagoo aan u suuragelin inay madaxyadooda kor uga soo qaadaan dhufaysyadooda sidoo kale saldhigga ay kenyaatiga ka samaysteen cabdalla biroole ayaa isna la kulmay weerar kaga yimid dhanka mujaahidiinta waxaa lasoo warinayaa in dagaaladan kenyaatigu kasoo gaareen khasaare kala duwan ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan baarsanguuni ee duleedka kismaayo ayaa iyagana martigeliyey weerar kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkan xalay lagu qaaday ciidamada jubbaland ayaa waxaa ku dhaawacmay saddex askari dhanka kale gedo waxay ciidamada mujaahidiinta weerar ku ekeeyeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada baardheere kuna weheliya halkaa ciidamada xabashida itoobiya waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare kala duwan oo weerarkaa ka soo gaaray shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta deegaanka garisbaaley ku dileen cabdiqadar cumar dheere oo ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka isku soo wada duubo mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhiyey weerarada ay ku beegsanayaan shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka iyo kuwa carituurka u ah xili lagu wado in doorashooyin ay qabsadaan dowladda federaalka mid ka mid a dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka hadlay musuq maasuqoo ku wareegsan doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha warkan waxaa noo soo jeedinaya haashim cabdinaasir xasan sheekh cali oo ka mid a siyaasiyiinta falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka hadlay musuqmaasuqa rigaadiyey dowladda federaalka ah ee shisheeyaha ku daaban wuxuu sheegay siyaasigan inaysan meesha doorasho sax ah ka jirin laakiin dad lacaga ka soo qaatay dowlado shisheeye ay ku loolamayaan sidii ay kuraasta u kala iibsan lahaayeen lacagtan dadka soo qaata waaba cumala cumala waxaa la dhahaa foreign agent waa dad u shaqeeya wadamo kale marka lacag nin oo tuug ah oo wadankayga iibsanaya lacagow soo qaaday oo magacayga ku soo qaaday maxaan u qaadanaya intaasu macnaheedu ma aha inaan leeyaha dadka qaata laakiin ogsoonow lacagtan la kala qaadanayo lacag laga soo shaqeeyo beer la fala lagama soo shaqeyn geel la raaca lagama soo shaqeyn kalluumaysi lagama soo shaqeyn macaadiin soomaaliyeed ha lagama soo shaqeyn ee waa lacaga caalamiya oo the whole soomaaliya ayaa onsen ah wuxuu sheegay isagoo sii hadlaya in dadka soomaaliyeed fahamsan yihiin inaysan meesha wax doorasho ah ka jirin islamarkaana aysan aaminsanayn waxyaabaha ay doorashada ku sheegayaan siyaasiyiinta shisheeyaha u shaqeeya horta dadka soomaaliyeed guud ahaan gebigoodaba ma aaminsana inay jiri karto dowlad soomaaliyeed oo inta la dhiso dadka iyo dalka si daacada ugu adeegta inay jiri karto dadku maba aaminsanaba sababta waxay tahay weligood sooma arkin saa darteed maadaama ay saas tahay aniga waxba igama gelini horta maanta aan ka qadeeya waayo nambarka labaad waxay tahay xildhibaankan asaga ah oo dadku mataala leeyahay ee waxay ogyihiin inay meesha waxa ka jira ay yihiin political prostitute ama abdicaari siyaasiya gebigeeduba marka waxa dadka kale waxay ogyihiin inay tahay silsilad oo waxay ogyihiin xildhibaankaa laga qaadanaa xildhibaankana madaxweyne ayuu ka qaadanaa madaxweynahana dowlad shisheeye ayaa soo siiso dowladda federaalka ayaa ku howlan waxa loogu yeeray doorasho taas oo ay ku heshiila yihiin maadaama siyaasiyiinta ku loolamaya ay kala wataan dowlado shisheeye oo mid walbaahiba soomaaliya dan gaara ka leedahay mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay siyaasaddii uu cumar ku casili jiray wulaadda iyo habdoorashooyinka sida warkan uu ku faahfaahinayo zakariya cumar sheekh xasaan xuseen aadan abusalmaan oo ka mid ah culammada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay qaabkii uu cumar u casili jiray wulaadda xilligiisa maamuli jirtay gobollada kala duwan iyo waxa uu ku dhisi jiray casilitaankaas haddaba waa kan sheekh xasaan oo arrimahaasi ka hadlaya bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waxaa dhici karta inuu u casilay sayidina cumar oga qaaday xilka sacad leanna wuxuu dhahaa siyaase cumar waaligu hadduu afar sano ka badan joogo xil hayo uu ka qaadi jiray waaligu hadduu afar sano ka badan xilka hayo uu ka qaadi jiray meeshaa uu ka qaaday wuxuu u bedeli meel kale ama xilkaabuu ka qaada xilka lagu dhiibaya dhaqan wuxuu u lahaa meesha nacfiga badan ee dhaqaalaha badan ka yimaado ragga ooma dayn jirin durbuga siisa u fidnaynin ninba meesha qaraabadiisa alkiisu ku badan yihiin ooma ogole meelo kale u tuuri jiray siyaasaadka cumar bay ahaayeenee hareecada waafaqsan tadaawulu sulda shuqulkuma laha tadaawul sulda alcalmaaniya shuqulkuma laha iska ilaaliya midda ayada madaxweynaha muslimiinta in loo xadida muddadu madaxweyne ahaan hayo waa calmaaniya kufriya diintana shuqulkuma laha la socdo sidoo kale sheekh xasaan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu soo hadal qaaday habdhismeedka dowladaha shisheeyaha ee maanta iyo sida ay u khilaafsan tahay shareecada islaamka isagoona dadka muslimiinta ah uga digay wadaad xumayaasha arrintaasi u qiilbixinaya alfaslu bayna suldaad maxay u yaqaanaan gaalada haddayna haysatay adduunka maamusha innaguna hadda aan waxoodii wallacno ama aan daacno waxay u yaqaanaan suldatu tanfiid madaxweynaha iyo wixii ka hooseeyaoo laanta iyo hay-adda fulinta axkaamta iyo qawaaniinta iyo dasaadirta fulinaysa hay-ad tanfiid bay yidhahdaan min alamiiri ilaa aw ilimaam ilaa aakhirihi ilaa booliska u yar iyo kuwa wadooyinka taagtaagan ee wax kala nadaaminay suldada saddex labaadna waa suldatu tashriic sharci dejinta oo baarlamaanka iyo howlihiisana waa in ay gooni ahaato iyo suldatu lqadaa oo hay-adda garsoorka ah waxaasa maxaasaa u yeelaysaan xorriyaadka iyo xuquuqda mujtamaca iyo afraadda iyo bulshadaanu ilaalinaynaa saan layskugu xadgudbinoo laysku nadariyadda shareecadana shuqulba kuma laha lianna saddexdaa suldaba waxaa laga yaabaa inay ku kulanto fii shaksin waaxidin cindana iska ilaha ma tagina oo ha wallacina nadariyaadka gaalada iyo reer galbeedka kuwo culummo la moodana intay idiin sheegaan ha ku khaldamina iska ilaaliya doorashooyinka madaxtinimada maanta ayaa waxaa lagu bixiyaa lacago aad u fara badan taas oo ay bixiyaan dowlada shisheeye oo cadow ku ah islaamka iyo ehelkiisa iminkan etoobiya jabhadda t b l f ayaa la wareegtay dhul hor leh halkaasoo isaga firxadeen ciidamada qowmiyadda amxaarada iyo kuwa dowladda wararkii naga soo gaaraya etoobiya ayaa sheegaya inay sii xoogeysteen dagaalada ka socda waqooyiga etoobiya waxaana t b l f u suurta gashay inay qabsato magaalada waldiya oo ka tirsan gobolka walo ciidamadii halka ka dagaalamayay ayaa isaga farxaday jabhadda ayaa u muuqata in ay ku sii siqaysa magaalooyin kale oo isugu tageen askarta amxaarada labada dhinac ayaa dagaaladii ugu dambeeyey waxaa ka soo gaaray khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh tblf waxay soo bandhigtay gawaari ay ku qabsatay dagaalada iyo kuwa ay ku gubtay abiyi axmed oo xaaladdu ay ku murugsan tahay ayaa weli ciidamo ku daabulaya goobaha lagu dagaalamayo magaalada waldiye ee u gacan gashay t b l f horey waxaa kaga howlgelaysa idaacad maxalli ah oo wax ku taban jirtay luuqadda amxaarada iminkana idaacaddu waxa ay ku hadlaysaa luuqadda tigreega darwalada gaadiidka ayaa ka cabanaya burburka waddooyinka muqdisho warkan waxaanuu diyaariyey waryaheena mahad cubay wadaxumada ka jirta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo jidadka magaalada oo burbursan ayaa keentay in xamar dhexdiisa lagu arko gawaari xamuul ah oo ku gadoomaya gudaha caasimadda iyo shilal joogta ah halkan waa isgoyska ceelgaabta ee muqdisho waxaa ka muuqanaya burbur xooggan dhiiqo iyo laba gaari oo nuuca xamuulka ah ama kuwa dekadda ka shaqeeya islamarkaana dusha iska saaran oo shil ku jira waxaana ugu wacan sida darawallada iyo wadayaasha gaadiidku sheegayaan burburka ka jira waddooyinka caasimadda dowladda federaalka ayay gaadiidleydu ku eedeeyeen in ay dhisato waddooyinka ay iyadu marto oo keliya inta ka soo hartayna ay sidaan u dayacan yihiin tirka waxaa keenay dawlad xumada waddadan haddii la samayn lahay ma godoomi lahay baawur nambiseedu lee leney diritow lee kaas kan hadduu inta taagaya kaas kale xaggow mara ilaahay waa sayidiyo wamuula dadka haddii islaamnimadooda dhab ay tahay dawladnimadaha layska dhaafo annaga wax noo roon dawlad la'aanta noo rooneed haddii kale ma aho saan wax laga bedelo dalka nin walba madaxda soomaaliyeed meesha ay mara lahayn bes ay samaystaan hadda hadday rabaan ha yeedhaano waddooyinkii ficnaayo oo looga talagalay muslimiinta inay maraan ama lagu kala maro lagu kala badbaado ma aysan samaynin meeshaan waxaan ka soo jeedinaa inaan laamiidan aan dhibaataan ku qabno waxaa ka mida baabuuradan waaweyn taleelka seedkooda iyagoo haystaan laamiyaduna waa jajabsan yihin moota bijaadli annagoo nahay gabaaradu aan ugu korsoo dhacan dadaad dhow hadda iskool bulis saddex qofoodaa ku dhimatay baabuurkay hoos galeen baabuurkin laamigu waa jajabsanaa dowlad la'aana haysano dowlad la'aanaan nahay waxay sidoo kale darawalladu ka cabanayaan lacagaha faraha badan ee ay ka daldalanayso dowladda federaalka saas oo ay tahayna aan waxba loogu qabanin
waxaan cabasho ka nahay waddooyinka waddo maanta la mari karo tartiib iyo miir iyo kuleel xoog iyo tartiib lagu mari kara male lacagna inta nagala qaado maa adadna walaa xisaaban wa dhabkana waxa naga haysta waxaa ka mid ah meelaad istaagtaba askariya kuu taagan yaa kaa dhaha male aniga horumar ma gaareen soddon son ilaa hadda horumar la'aanaa ku jirnaa qabyaaro daro jidka askarta waa joogtaa lacag anay qaadataa minishiibiyu lacag ay qaataan mar walba luuq walba haddaa gisa xataa minishiibiyaa ku dabtaagan lacagta waa gursataale dowladda federaalka ayaanan dhig shaq u siinin cabashada gaadiidleydan dhibka ku qaba maritaanka waddooyinka muqdisho ee u jajaban sidan qaarkoodna ayba go'een waxaana la isweydiin karaa waa sidee waddooyinka goobaha kale ee ay maamuladeedu ka taliyaan haddiiba caasimadii sidan tahay
diyaarad ay saarnaayeen shaqaale ka tirsan hay-adda w f b ayaa ku burburtay gudaha waddanka etoobiya waxaa warkaan loo diyaariyey waryaheena maxamed cali diyaaradan oo ahayd mid rakaaba islamarkaana u karaysneed qaramada midoobay ayaa ku burburtay qeybo kamid a wadanka itoobiya iyadoona si gaar ah ugu soo dhacday magaalo ka tirsan gobol ay dagaalo culus ka socdaan diyaaradda ayaa kasoo kici tintay magaalada jigjiga oo kamid a dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato xabashada itoobiya waxayna ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada diridhabe goobta ay diyaaraddu kusoo dhacday waxay ka tirsan tahay gobolka city oo ay dagaalo culus ka socdaan warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya sababtay u burburtay diyaaradan oo ay la socdeen shaqaale ka tirsan hay-adda sheegata cuntada adduunka qaramada midoobe ee loo yaqaana w f b afar ka mid a shaqaalaha u n-ka ayaa ku dhaawacmay burburka diyaaradda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee w f b iyagoona intaa ku daray inay baarayaan sababta keentay in diyaaraddu ay soo dhacdo abasinia flight service oo ah shirkada duulimaadyada xabashida etoobiya ayaa dhankeeda war ay soo saartay waxay ku sheegtay in diyaaradda dhacday ee iyada u diiwaan gashanayn wararka qaar oo ay tabinayaan warbaahinta taageerta jabhadda t b l f ayaa lagu sheegay in ciidamo daacad u ah habay axmed ay diyaaradda dhulka soo dhigeen hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jirto wax xoojin kara eedeymaha ka yimid kooxda tigreega sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya diyaaradda w f b oo uu soo gaaray burbur xoogan islamarkaana ciidamo hubaysan ay hareer taagan yihiin burburkeeda xukuumadda addis ababa ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin eedeynta kaga timid jabhadda t b l f ee ku aadan in ciidankeeda ay ka dambeeyeen soo dhicista diyaaradda ugu dambayntiina garsoorka waddanka tunis ayaa u yeeray qaar ka mid ah axsaabta waddankaasi xilli madaxweynaha dalkaasi uu casilay xukuumadda iyadoo dhowaan madaxweynaha waddanka tuunis uu afgembi dadban kula wareegay talada waddanka kadib markii uu xukuumadda casilay baarlamaankana hawshiisu hakiyey ayaa hadda waxaa muuqanaysa shirqoole hor leh oo loo dhigay qaar ka mid a axsaabta garsoorka waddanka tuunis ayaa u yeeray xarakada adnahda iyo qalbi tuunis kuwaasoo loo haysto eedama la xiriira inay heleen maalgelin xagga dibadda ah intii ay socotay doorashooyinkii lasoo dhaafay waxay tani walaac xoogan ku abuurtay labada xisbi ee ku sugan waddanka tuunis kuwaasoo sheegaya in garsoorkii waddankaasi uu la saftay madaxweyne kays saciid lagana yaabo inuu soo saaro awaamiir la xiriirta in madaxda axsaabta xabsiyada loo taxaabo militariga waddanka tuunis ayaa taageeraya qorshaha uu wato kays saciid kaasoo la hubo inay riixayaan dowlado kale sida ay ku waramayaan dadka kafaalooda arrimaha waddanka tuunis xasuuqii ka dhacay dalka masar sanadihii afgembiga siisi mid la mid ayaa laga cabsi qabay inuu ka dhaco dalka tuunis dalkaasoo ka mid ah waddamadii carabeed ee martigeliyey horaantii labada kun iyo tobanka banaanbaxyadii guga carabeed warkii duhornimaa dhegaystayaal halkaasaa noo joogo cidduu dhaafana waxay keeni kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan dotcom